garsoore federaal ah ayaa hor u istaagay dhaqangelinta macmuulida iowa ee waajibadka maskaare dugsiga soo sare xukunka ayaa ku dhigan in degmooyinku ay dooran karaan inay u baahdaan maskaaro caalami oo ah dexmarta ardaydu iyadoo macalimiinta sida ay ku talisaa c d c laakiin amarku waa mid ku meel gaarah soo sugay natiijada dacwada gudoomiye iowa camerons ayaa qorshineysa inuu raacfaan ka qaato go-aanka gudoomiye nebraska peter rickets ayaa sheegay inuu qorshinayo inuu ku biro gudoomiyeyaasha kale ee jamhuuriga si uu ugu hortaago madaxweynaha joe biden oo si weyn u dooneeyo talaalka maxkamadda wuxuu rumaysan yahay in dowladda federaalka ay ka gudoobato awoodeeda iyada oo ku amartay in dhammaan la shaqeyso leh in ka badan boqol shaqaale shaqaale ah u baahan yihiin inay tallaamo ama la baaro fayrasku toddobaad kasta rickets wuxuu ku darigeliyaa dadka inay istilaalaan oo xirtaan maskaaro laakiin wuxuu ku horyimid wajibadka afar kale oo reer koonfurta dakota ah ayaa u dhintay dhibaatooyinka ka dhashay covid nineteen waxaa jira in ka badan shan boqol infecshano cusub ee soddon iyo laba ay ku sugeyneen degmada lincoln sida ay sheegtay waxda caafimaadka tirada bukaanada covid nineteen ee toogan ayaa sii waday inay hoos ugu dhacdaan laba boqol heerka ugu sareeyay wuxuu ahaa laba boqol iyo soddon codbixiyaasha nebraska ayaa ogolaaday qamarka ee waadooyinka tartaranka fardaha ee gobolka sanadkii hore laakiin weli waxay ahaan doontaa ugu yaraan dhowr bilood oo dheerid ah oo ka hor intaan casinos haste laga ogolaan gobolka oo ay ku jiraan xalkan suland sababta ah xer ilaayaasha ayaa weli u qoryeeya xerka iyaga xabka codsiga rasmiga ah waxaa laga yaabaa inuusan bilaabin ilaa horaanta sanadkii dambe warhouse gaming oo ka qeyb umidka ah how junk income ayaa maamuli doontaa oo ka shaqeyn doonta ciyaaraha koonfurta sew city waxayna shuraa ku la tahay curuur kale oo laga talagalay casiinoska omaha iyo lincoln